wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo kusoo xirtay kulan aqoonidsi wadaarsi ah oo maalmahan ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tababarkan oo ku saabsanaa caqabadaha haweenka ka haysta ka qaybgalka hogaanka siyaasadda dalka iyo sidii loo gudbi lahaa dhibaatooyinka haweenka soomaaliyeed ka hortaagan ka qaybgalka siyaasadda dalka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed nasro awees sheekh oo soo xirtay tababarka ayaa kula dardaarantay haweenkii ka qayb galay tababarka inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarinta bulshada waxaana ay sheegtay inay sii wadi doonaan tababarada lagu dhiirigelinayo haweenka soomaaliyeed runtii aadaan iyo aadaan ugu faraxsanahay in aqoon iswadaarsigan uu noqdo kii labaad oo aan isugu soo laabano haddana aan wax badan isla falanqayno waxaan rajayn doonaa insha allah wixii kasoo baxay miro dhalkiis inaa arki doontaan oo hore loosii dhaqaajin doono hore usii socon doonto howlaheena meeshay sii marayaan oo ah ka qayb qaadashada haweenka siyaasadda iyo nabadeynta runtii waxa hadda aan u baahannahay waxay tahay xilliga hadda lagu jiro nabadeynta nabadeynta in aada loogu shaqeeyo deegaanadii maxaa degmooyinkii aan ka kala imaanay wacyigelinta isla aan leenahay beriba aa bilowdaan qof walbaba xaafadiisii iyo ururadii bulshada laga soo baxay meelihii kaleoo kala duwanaa laga imaaday in ay runtii ay haddaba noo bilaabato maxaa yeeley waxyaabaha hadda ugu weyn ee focuska la saarayo waa nabadeynta xasilinta iyo nabadeynta labadaas qodob waa peace and security aad iyo aada muhiim noogu tahay arrintaas inaan xoogga saarno la dardargeliyo wax badan hadda waa laga munaaqashooday idinkana waxaa mas-uuliyad idinka saaran maanta wixii ka dambeeya in howshaas dhinaciina aad ka qabataan qaar ka mid a haweenkii ka qayb galay tababarka ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa ay ka faa'iideen muddadii uu socday tababarka magacayga waa zaynab cumar cali waxaan ka socdaa biowoman association network runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed oo baryahan tababar noogu sameynaysay magaalada baydhabo tababarkaasoo ku saabsanaa ka qaybgalka haweenka siyaasadda decision makerka iyo haweenka oo shaqeeya qaababka iyo jaalanjiyada iyo waxyaabaha haysta runtii meeshan waxaa kusoo bandhignay afkaar badan oo kala duwan gabdho waxaa isugu yimaada ururada bulshada ka socda aqoon-yahana culamaa udiin dad badan insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa wasaaradda in ay ayadana doorkeeda ka qaadan doonto oo waxyaabihii iyo afkaartilka aan kusoo bandhignay iyo jaalanjiyadii waxyaabahaasoo dhanba in ay wasaaradda iyo sharciyadii aan sameynay in kulligood ay geen doonto insha allahu tacala ilaa meelihii loogu talagalay waan ugu mahad celinaynaa sida mar walba inoo garab taagan tahay anagana waxaan rajaynaynaa in gabdhihii aan kasoo tagnay ee magaalada joogay iyo xaafadaha joogay inaan gaarsiin doono mayba horta unku mahad celiyey ilaahagay oo nin suurtagelay iniyoo ku qayb qaadana tareyninkan oo qurux badan mahad lamaad mayba naga yihiin wasaaradda oo mayleeraaye haweenka oo mayleeraaye mid walba kadadaalasiisa oo mayleeraaye una dumarka wal anka qabata kadadaalasiya anka mahad celiye mayba ku fahangnay tareyninka waxyaabo badan oo mayleeraaye eed faa'iidin leh oontalaanka koobu korna gaar ahaan mayleeraaye mayba kuwaad hadalaaye lamadun beer oo mayleeraaye tareyninka socda mayba lagu dooday sidii oo mayleeraaye gabdho unku qayb qaadan lahaayeen siyaasado iyo mayleeraay arimaha oo mayleeraay
haweenka soomaaliyeed ayaa dadaal dheer ugu jira sidii ay u hirgelin lahaayeen qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka ee boqolkiiba soddon iyo ka badan